ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta sabtiya barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay bishii lixaad oo xidhiir ah diyaaradaha turkiga oo dad rayida ku dilay duqayn ay ka geysteen waqooyiga ciraaq maleeshiyaadka faano oo ku faanay inay horumar ka sameeyaan dagaalka ay kula jiraan dowladda etoobiya rasaas laga maqlay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalka hayti iyo haweeney la tartamaysay donald trump oo ku dhawaaqday inay isaga hartay doorashooyinka maraykanka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah balse markan idaacadda islaamiga ah ee furqaan waxay idiin soo gelinaysaa
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد
إن النسبة إلى الهجرة والنصرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود بسند صحيح.
ugu dambayntii wuxuu la kulmay abujahal oo golo fadhiya markaas buu qooskii u watay madaxa kaga daqray wuxuuna ku yidhi ma waxaad aflagaadaynaysaa moxamed anigoo diintiisa haystaa waxaan leeyahay waxa uu isagu leeyahay ee iiga celi haddii aad awood leedahay
waxaa kaloo jiraysay saraayaad kooban oo loo diro asnaam inay soo dumiyaan saan arki doono waxaa jiraysay sariyo hal qof ah hal saxaabi in la diro loona diro inuu raas ka mida ruusta kufaarta uu soo dilo
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله
xamse bin cabdilmutalib iyo wiilkii uu abtiga u ahaa ee cabdulaahi binu jaxsh ayaana waxaa la iskula duugay uxuud sidaasi ayuu xamse bin cabdilmutalib naftiisa oogu huray caqiidadiisa darteed lamana mid ahayn dad badan oo caqiidadooda u huray naftooda wuxuuna sidaasi ku mutaystay in lagu naaneyso libaaxii alle iyo rasuulkiisa iyo sayidka shuhadada
sariyadan iyadana waxay khaasiyo u leedahay ama astaan gaara u leedahay
waxay ahayd sariyada la tuuray awal sahmin fii sabiililah waxaana tuuray sacad bn abi waqaas lanna maxaa yeelay sariyada hore xamsa bin cabdilmualib wax dagaale ma dhicin laakiin sariyadan munaawashada ayaa dhacay sahmigii ugu horreeyay alla dartii loo tuurana kadib markii jihaadka la waajibiyey waxaa qaatay iyadana sharaftaas sacad ibn abi waqaas
haweenayda ansaariyadda ah ee lagu magacaabo camraa bintu rabaaxa ayaa gabadheeda yar waxay xoogaa timir ah ugu dhiibtay aabbaheeda bashiir binu sacad iyo abtigeeda cabdulaahi binu rabaaxa markii ay tagtay halkii ay dhufeeska kaga jireen muslimiinta ayaa waxaa gabadhii yareed arkay nebiga sala allahu calayhi wasalem wuxuuna ku yidhi kaalay gabadhayda waa maxay waxaan aasido
arrintaana iyadana waxaan ka qaadanaynaa adabka saxaabada siduu ahaa oo markii arrimahaas oo dhan ay ka towdeen oo weliba arrimaha qaar ay taabanayaan cibaadaadkii iyo salaadii may khilaafin amiirkoodii ama khalal safkoodii kumay keenine amiirkoodii way adeeceen
markii uu raayada la wareegay ayuu ku taqadumay safka gaalada ilaa ugu dambayntii uu halkaasi ku shahiido raayadana waxaa markiiba qabtay saxaabiga thaabit binu arqam ilaa muslimiinta ay ku heshiiyeen inay amiir ka dhigtaan khaalid binulwaliid radia allaahu canh
عصائب نزاع من الارض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله اقوى عقيده ولا نسب غير العقيده او صهر فما جمعتهم في الاصول قبيله ولا ضمهم حي ولم يحوهم قطر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر ثبات ووحدان من الارض كلها يوحدهم هم واوطانهم كثر
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان
وتكان هذا وقعد من جلال الجهاد كرسول صلى الله عليه وسلم وحاك انت الوجود يجرب شبر كيسان رمضان وقيس وضان تنمشك عليك إن شاء الله
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ka soconaya ayaa galay bishii lixaad oo xiriir ah iyadoona kooxaha muqaawamada ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan intaba ciidanka yuhuudda ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan jiida ghaza warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder aad baad umahadsan tahay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo shanaad oo xidhiidh ah waxaana ay ciidamada yuhuudda wadaan duqeymaha isdabajooga ay ku bartilmaamaysanayaan shacabkaanan hubaysneyn ee ku sugan magaalada ghaza waxaana ay duqeymahaasi dhaliyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka kale ciidamada muqaawamada ayaa geysanaya howlgallo lagu naafeynaya ciidamada yuhuudda ee soo duulayaasha ah waxaa dhinaca kala hadlay afayeenka milatariga kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxaana ay kelmadiisa ahayd mid taabanaysa dhinacyo kala duwan waxaana uu soo hadal qaaday heshiiskii kusoo idlaaday guuldarada ee maalmihii tegay ka soconayay magaalada alqaahira ee caasimada dalka masar balse marka hore aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha ghaza ay ka wadaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda waxaana ay ka fulinayeen duqiimaha ugu xoogan magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga jida ghaza koonfurta jida ghaza waxaay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen dabaqa ugu weyn ee magaalada rafax waxaana uu ka koobnaa in ka badan labiiyo toban biyaano waxaana gebyahaan burburay dabaqa iyadoo ay ku dhinteen in badan oo ka mid a dadkii deganaa guriga dabaqa ah sida ay wararku sheegayaan waxaa dabaqan lagu dhuftay in ka badan afar duqeymo oo xagga cirka ah dadka deganaa gagarka dabaqa iyo gudaha dabaqa ayaana waxaa lagu amray in ay dabaqa iskaga baxaan in ka yar labaatan daqiiqo iyadoo aysan idlaanin daqiiqadihii loo qabtay ayaana waxaa bilowday duqeymaha xoogan ee lagu bartilmaamaysanaya dabaqa islamarkaana ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn xoogan ka geysteen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada ghaza waxaanay halkaasi ka geysteen khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac isbitaalka shuhadaawul laaqsa ee dirilbalex ayaana la geeyey dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi xaaladooda caafimaad ayaana halkaasi lagula tacaalayaa dadyo fara badan oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka alkuweyt ee magaalada khaza waxay la beegsadeen ciidamada yuhuudda duqeymo cashwaayi ah waxaana halkaasi ku shiiday in badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa goobta la duqeeyey halka ay dhaawacmeen kuwo kale duqeyn kale oo midaan la mid a ayaa ka dhacday isbitaalka ashifa ee magaalada khaza ina waxaa ku dhintay in badan oo ka mid a dadkii barakacyaashii ee ku sugnaa isbitaalka halka ay dhaawacmeen kuwo kale isbitaalkan ayaana martigelinaya dhaawacyo badan oo falastiiniyiin ah wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ay saacadihii tegay ku kaceen in ka badan sideed xasuuq oo wuxuushnimo ah taasoo ay ku shiideen in ka badan toddobaatan sideed ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo afar kale maalinnimadii shalay ciidamada yuhuudda waxay duqeeyeen guri ku yaala magaalada rafax ee koonfurta jiidda khaza waxaana ku shiiday duqeyntaasi dad badan oo ay ku jiraan lix caruur oo ka mid ahaa dadkii degnaa guriga la beegsaday halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidii ay warbaahintu u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa halka ay duqeynta ka dhacday magaalada khanyonis ee koonfurta jiida khaza waxa ay ciidamada yuhuudiyana ka geysteen duqeyn bahadlimo waxaana ay ku dileen yuhuudda duqeyntaasi dad badan oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa halka ay duqeyntu ka dhacday waxaana ku dhaawacmay kuwo kale dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa waxay sheegtay in maalinnimadii shalay oo jimcahayd isbitaalka caafimaadkii ashifa ay ku geeriyoodeen saddex caruur kadib markii loo waayo wax ay cunaan iyadoo laga deerinaya xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta yaryar ee ku nool magaalada khaza waxaanay hay-adaha caafimaadka sheegayaan in nafaqa la-aan ka jirta khaza ay u baaba-ayaan caruur badan tan iyo markii uu bilowday cudwaanka yahuudda ee khaza ka wado waxay caruurta u geeriyoodeen baahida gaarayaan saddex iyo labaatan caruur muuqaalada iyo sawirada lagu faafiyey baraha internetka ayaana muujinaya in caruurta khaza ay la ildaran yihiin gaajo waxaana la arkayaa caruur noqday lafo iyo maqaarka saarna oo keliya kadibna u geeriyoonaya gaajada haysa daraaddeeda geesta kale muqaawamada ayaa si wada beegsiga ku haysa askarta iyo saraakiisha yahuudda ee kusoo duulay magaalada khaza waxaanay dagaaladii dhacay afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay ku dileen askar badan oo ka tirsan maamulka yuhuudda halka ay ku dhaawaceen kuwo kale howlgalladan ayaana waxaa lagu gubay gawaari badan oo ay leeyihiin ciidamada maamulka yuhuudda ciidamada muqaawamada ayaa shaaca ka qaaday in howlgal khaansi ama shiisha ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan yahuudda waxaana uu weerarkani ka dhacay deegaanka beet xanuun ee magaalada khaza bariga deegaanka beet xanuun ciidamada muqaawamada waxay sheegeen inay ka geysteen howlgal lagu burburiyey laba gaar oo cagaf cagaf ah waxaana la socday gawaaridani cagafta askar ka tirsan yahuudda goobtaas ayaana ku quurbixeen kadib markii lala beegsaday gawaaridani gantaal culus sidoo kale dagaalyahanada muqaawamada ayaa waxay deegaanka alqaraar ee duleedka magaalada khanyunis ka geysteen weerar dhabagalla oo ay u dhigeen qolo safaraya oo ka tirsan askarta yahuudda waxaana weerarkan lagu dilay lix askari sidii ay sheegatay muqaawamada vais adduweyni oo ah qabiil caskari ayaa wuxuu falanqeynayaa weerarkii toogashada ay muqaawamadu ku dishay sargaalka yahuudiga ah kaasoo ka dhacay deegaanka beet xanuun ee bariga magaalada khaza isagoo sheegay inuu yahay howlgal fariid ah oo mudan in la baraarujiyo waxa uu sheegay vais adduweyni in howlgalkan uu ka dhacay mandiqada ay ciidamada yahuudu tageen markii uu bilowday dagaalka waxaana uu tilmaamay in ay burburiyeen boqolkiiba sideetan deegaankan wixii ku sugnaa
الشيء الملفت للنظر والانتباه ما جرى في بيت حانون لم تأتي سمر على ذكره هناك عمليات القمص وفي فيديو نشر في منطقة بيت حانون arrinta xiisaha iyo ilqabadka leh waxay tahay howlgalka ka dhacay beyt xanuun waxaa halkaasi ka dhacay howlgal toogasho ah oo ay fuliyeen shishiyahanada muqaawamada muuqaalkeedana waa la baahiyey maxay ka dhigan tahay arrintan beyt xanuun waxay ciidamada yahuudda soo gaareen maalinkii koowaad ee howlgalkooda oo ahayd labaatan iyo toddobadii oktoobar boqolkiiba siddeetan dhismayaasha ku yaala magaalada dhulka ayaa lala simay waxaana ay ciidamada yahuudda isku dayeen inay si buuxda ula wareegaan magaalada sidaad u jeedo muuqaalkani waa camaliyada toogashada waxaa la daawan karaa lix ruux oo ka tirsan ciidamada yahuudda waxaa toogasho lagu dilay askariga koowaad waxaad arkaysaa iskuday lagu doonayo in goobta looga qaado askariga la shiishay قد يمكن استخدامها هذه عملية القنص الآن هذه اللي ظهر في الفيديو ست أشخاص ست جنود من جيش الاحتلال تم قنص رقم واحد وتم محاولة نقله وإخلاؤه وكانت السهم الأحمر يشير عليه ugu dambeyntii waxaa maalintii shalay kelimad maqal iyo muuqaal baahiyey iclaamka kooxda wax iska caabinta reer falastiin waxaana kelmadani jeedinaya afhayeenka milatariga muqaawamada abu cubayda waxaana ay kelmadiisa taabanaysaa dhinacyo kala duwan waxaana ciwaan looga dhigay kelmadani heshiis ma hirgeli doona xabad joojin la-aan nolosha maxaabiistan waxay la ildaran tahay macluul ka jirta ghaza
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanaya markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali
turkiga ayaa dad rayida ku dilay duqeyn uu ka geystay waqooyiga dalka ciraaqa ilo wareedyo xagga ammaanka ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ugu yaraan laba ruux oo rayid ah ay ku dhinteen duqeyn diyaaradeed oo dowladda turkiga ay ka geystay mandiqo dhacda magaalada dahuur ee ku taala waqooyiga dalka ciraaqa ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay duqeyn ay diyaaradaha turkiga ka geysteen xaafad ka tirsan waqooyiga magaalada dahuuk ayuu yiri ilwareed amni oo saxaafadda la hadlay waxa uu intaa ku daray in saddexda ruuxii dhimashada iyo dhaawac ku noqday duqeynta shalay oo jimco aheyd kasoo baxeen tuulada ay ka deganaayeen magaalada si ay geeda uga soo gurtaan buur ku taala mandiqada halkaasna lagu duqeeyey afar iyo tobankii januari ee lasoo dhaafay wasaaradda dagaalka ee dowladda turkiga ayaa sheegtay in ciidamadooda ay fuliyeen duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay waqooyiga dalka ciraaqa kuwaas oo ay sheegeen inay ku burburiyeen afar iyo labaatan hadaf oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee b k k ciidamada dowladda turkiga ayaa duulaan militari ku joogay qaybo ka mid ah dalka ciraaqa si gaar ah gobolka kurdistaan halkaasoo ay ka geysteen weeraro ka dhan ah maleeshiyaadka b k k iyadoona xiliyada qaar xasuuq daran u geysta dadka rayidka ah xukuumadda ankara ayaa marar badan duqeymo ay ka fulisay qaybo ka mid ah dalka ciraaq waxay ku beegsatay dad rayid ah kuwaasoo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shacabka ciraaq oo keliya ma ahane waxay dowladdan dhibaato ku haysa shacabka ku nool dalka suuriya halkaas oo duulaan militari ay ku joogaan ciidamada turkiga waxaana si la mid ah ciraaq dalkan ka fulisay duqeymo wuxuushnimo ah oo ay ku dhinteen dad rayd ah maleeshiyaadka b k k ee kasoo horjeeda dowladda turkiga ayaa dhankooda geystay weerar xoogan oo ka dhan ah ciidamada turkiga dhanka kale maleeshiyaadka faano ayaa sheegay inay horumar ka sameeyeen dagaaladeeda ka dhanka ah abiy axmed gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka etoobiya ayaa weli martigelinaya isku dhacyo hubaysan oo u dhexeeya militariga xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda hubaysan ee faano dagaalada ayaa ku fidaya magaalooyin hor leh jabhadda faano ee amxaarada ayaa sheegtay in dagaalyahanadeedu ay ka dagaalamayaan meel saddex iyo toban meel u jirta diisiya oo ka tirsan gobolka amxaarada si gaar ah waxay dagaalada uga socdaan deegaanka kutabir saacadihii lasoo dhaafay waxay jabhadda faano sheegtay inay dhexda u gashay oo ay gacanta ku dhigeen laba gaadiid oo ah nooca logistikada ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan militariga dowladda xabashada etoobiya waxayna xustay in gaariga si gaar ah looga qabtay koonfurta wallo sawiro ay soo bandhigeen ayaa muujinaya labada baabuur oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka faano waxayna sheegeen inay dileen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada abiy axmed oo la socday gaadiidka la qabtay geeska kale rasaas ayaa laga maqlay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee dalka heyti wararka ka imaanaya dalka heyti ee qallaasaha siyaasadeed ka taagan yihiin ayaa ku waramaya in rasaas laga maqlay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalkaas warbaahinta ayaa soo tabinaysa in rasaas xoogan laga maqlay meel u dhow qasriga looga arrimiyo dalkaas ee ku yaala caasimada waddankaas xilli dalkaasi ay ka taagan yihiin xasarado siyaasadeed oo ka dhan ah maqnaashiyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka maqan yahay dalka maalintii axadda ee lasoo dhaafay dalka heyti ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah kadib markii sare u kaceen howlaha cunfiga ah iyo kooxaha hubaysan ay xabsiyada kasii daynayaan maxaabiista taasoo ay sii dheer tahay barakicinta ku dhowaad toban kun oo ruux arrimahan ayaa dhacay iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka heyti uu ku sugan yahay dalka kenya isagoo u xusul duubaya sidii uu heshiis iskaashi xagga amniga ah ula yeelan lahaa dowladdaas si loola dagaalamo kooxaha qaska ka wada dalka heyti kenya ayaa aqbashay heshiiska iyadoona sheegtay in ciidamo gaaraya kun askari oo boolis gaar ah u dirayso waddankan si ay gacan ugu geystaan dib u soo celinta xasiloonida dalkaasi dowladda kenya ayaa markii ugu horreysay go-aansatay in si mutadawacnimo ah waddanka heyti ugu dirtay kun askari oo boolis gaar ah si ay uga jawaabaan codsi uga yimid heyti taasi oo la dhiban rabshado gudaha oo ay hurinayaan kooxo fallaago ah maraykanka ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka heyti inuu dejiyo hanaanka kala guurka ee siyaasadda xilli kooxo hubaysan ay doonayaan in xilka ka tuuraan dalka heyti ee dhaca qaaradda ameerika ayaa waxauu ka mid yahay dalalka ugu rabshadaha badan ee caalamka dalkaas oo ay ka dhaceen weeraro xoogan oo ka dhanna xukuumadda iyo dadka rayidka ah maleeshiyaad hubaysan oo wejiyo kala duwan leh islamarkaana ka dhisan dalka heyti ayaa fuliya weerarada iyagoona geesta xasuuq aan kala sooc lahayn waxaa intaa dheer rabshadaha ka dhaca gudaha xabsiyada ku yaala dalka heyti kumanaan maxaabiis ah ayaa iskaga baxsaday xabsiyo ku yaala dalkan kadib markii iska hor imaadyo ay ka dhex dhaceen ciidamada booliska iyo maxaabiista maleeshiyaadka ka dhisan dalka heyti ayaa qaarkood waxay ka shaqeeyaan dhoofinta waxyaabaha muqaadaraadka ee dhibaatada ku haya bulshada arrinkaas oo sababay inay dhacaan iska hor imaadyo u dhexeeya ciidamada iyo maleeshiyaadka ugu dambeyntii haweeney la tartamaysay donald trump ayaa ku dhawaaqday inay iskaga hartay doorashooyinka hogaamiyihii hore dowladda maraykanka donald trump ayaa kusoo baxay doorashooyinkii isreebka ah ee u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga nimarta nika heli oo ahayd haweeneyda keliya ee la tartamaysay donald trump ayaa ku dhawaaqday inay iskaga hartay doorashooyinkii xisbiga jamhuuriga taasi oo ka dhigan madaxweynihii hore ee maraykanka uu kusoo baxay tartankii islamarkaana uula tartami doona joe biden malaayiin qof oo ameerikaan ah oo taageersanaa siyaasadda qalafsan ee trump ayaa taageeray ololihiisa nimarta niki heli oo goob fagaaraha ka hadashay ayaa qirtay in guuldaro soo gaartay waxayna u mahad celisay taageerayaasheeda iyadoona qirtay in doorashooyinkii israreebka ahaa looga adkaaday doorashooyinkii lasoo dhaafay sanadkii laba kun iyo labaatanka ayaa kala qaybsanaan iyo kuwa bulshadeed ku abuuray guud ahaan maraykanka waxaana la rumaysan yahay in haddii baiden iyo trump ay mar kale iswajahaan uu maraykanka qoorta la geli doono buuq siyaasadeed ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله